joogitaankanagii maalmahan xalas joogay waxay ahayd in la xaliyo wax kastoo dhulmadoow ah oo dadka soomaaliyeed dhexdooda soo gala siyaasad ahaanna ku yimaada macnaha nuga jeedana waxay ahayd in soomaali waxay iyadu leedahay inay xalisato waxaa danteenna aan ka wada hadalno wixii aan isasaxaynaan innagu aan isasaxano sheega asalkii intaasu ahaa waan u mahad celinayaa guddoonka aqalka sare iyo guddidii arrintaa ay u xil saareen oo aan isleeyahay ficlan waxay aada uga shaqaynayeen wax kasta oo warah oo soo bixi karaay inay ka dhigeen ay kati ku talinayeen gacmo geeljiro hoos baa loo maydhaa gacmo geeljiro kor looma maydha waxaa looga jiraa geeljiruhu inta badan oomanuu ku wareegaa marka caanihii iyo habeedii iyo gacanta biyayar ma maydhayaan haddii la dhaqo oo kor loo dhaqo waxaa sii jiibayo masafa kama dhammaanayso sidaasa waxaa layihi hoos baa loo maydha in yar haddaan dhaqaysa intaan baa hoos loo maydha inaan macnihii cid kale ogaanin bay ahayd taa waan idinka mahadcelinaya guddoonkiini iyo aqalka saraba juudiga iyo waxa badana gelinayseen markaan leeyahay idinka keliya maaha mahadnaqa aqalka kalena wuu idinkula jira golaha shacbiga oo ficlan waxaan dareemayay dadka soomaalida kulligood shucuur mas-uuliya inay jirto qof weliba uu mas-uuliyadda dareemayay iyo waxa jira iyo si wax ku hagaagin karaana intaaba odayaal nala soo hadlaysay ama loo imanaysay ama waxa ay ku talinayeen kulli waxay ahayd waraan hoos wada hadalaya yaan wax kale la maqliyo khilaafkaa la xaliyo taana waan idinka mahadcelinaya taa marka laga soo tago waa la kaftabaaya aqalka sare horta arrinta federaalismka iyo fadha maaha fadin weeye federaalismku waxaad isugu timaadeen aqalkaani wuxuu ku dhisan yahay waa fadlan wuxuu ilaalinaya waa fadlan waxaa inaga dhexeeya waa fadlan maaha soomaalida in la kala googooynayo lakala qoqobayo macnuhu wuxuu yahay war bal at least see wax lagu noolaan karaa iyo dadka isu keenistooda iyo horusocodkooda iyo wadistooda iyo geedagelintooda iyo maxay ku socon kartaa waxaa la qaatay oo dadkii siyaasadda loogu jiray ay ka soo shaqeeyeen waddankan inuu nidaamkan federaalka qaato maraaxisha uu joogan stateka barinuu ka gudbo tartiib marba marxalad loo gudbo oo waddankan laasaa maxalla hadday wax dhacaan uuna hal mar burbur wada gaadhin in la kala badbaado si loo keeni karo maanta ay noqoto waxaa inoogu filan dagaal sukeeyo oo dhacay iyo burburkii inoogu yimid iyo markii caasimadda ay duuntay waddanka kulligii inuu halmar isla duuyo waxay ka mid ahayd duruufaha inaad tacliiminaya waxyaalaha loo baahan waqtiga inaan ka faa'iidaysano ciday doonta ha ku jirto gacmo kale ha ku jireen cid kale hana adeegsato dhibku ha la soo xawilo wuxuu doona ha noqdo laakiin waxaa kuu soo baxaya nooca waddanku uu burburay iyo siduu yahay iyo meesha